dastuurku wuxuu ogoliyay horta shirweyne qaran inuu madaxweynuhu qori ku baaqo haddii wax dhacaan haddii ilaahay naguma keeno haddii wax dhacaan madaxweynaha labada gole isku yeeraya golaa baarlamankii gulhu isku yeeriya khudbad buu akriya waxaasaa dhacay buu odhanaya waa ilaahay naga shartire marka madaxweynuhu horta awood u leh nimanka yir waan ku baaqaynaa awoodna umale waana qalad waana khalad waana xaaraan mana qaban karaan baanu leenahay hadidka hawareerinna waxaanu leenahay walaalayn inta si iyo waxaa ku baaqaysaan wadanku horumar buu gaaray waa la socdaa waa adiga aad tahay wadadii ceeri gaabo way diidantihiin waa ummadda horumarkeeda ka shaqeeyo hadii ka daaya luguuyadan iyo waxaan ka daaya oo horumarka inta shirkaa qaran ku dhawaaqaysaan wax ku dhawaaqdaan somalilan dadka delidiyo gudiba joog waxaanu ka codsanayna wadada horumarka maanta wadooyinka oo taa ceergaabmanta ugu dheertahay in la wada qabto oo la dhiso ayaynu idinka doonina taasaanu dadka ka doonayn laakiin dad la wareeriyo shirbeelaad iyo shir qaran iyo wax lagu wareeriyo meesha ma qabato marka walaale waxaanu leenahay danta ummadda habaabinina waxay dadka waxaad tiin niman mas-uulina baa tihiin niman wadanka khayr ka sugaya baa tihiin ugu baaqa horumarka war maxaynu horumar gaarnaa qofka horumarka gaaray wadanka horumarkiisa gaaray ayuu babu la noqdaa wax loo qabtaa la maqlaa laakiin qof un hadimo un hadiyo goor hadimo ka talinaya la maqli maayo markaa waxaan leenahay labada xisbi iyo kuwii hore iyo kuwii dambe waa sharci darba waxa ku dhawaaqaysaa wadatushiga jahlan wasani ka imanaya wadatushiga u diidaya baarlamanka loogu yimaadeen ha yimaadeen madaxweynaha u tageen waa saaxiibadii waa mujaahidiintii ha ha u tageen waa ha u tageen waxa saxasan doonina laakiin wadatashi maxaa lagala tashadaa nin meel waayo baa meel qabsadeen maxay u damlayeen markay leeyiin wadatashi nin meel waayey oo doonaya inuu ama waxa laga dhigo wax noqon waayo baa ku dhawaaqo meelaha ku waa madax qaran waa madax qaran laakiin waa qadan yihin waa gudoomiyaha hadduu ku dhawaaqay waa qalad baan leenay kuma dhawaaq karto isagoo kuma dhawaaq karto madaxweyne ba ku dhawaaqi karaa haddii uu leeyahay ku dhawaaqa baarlamanka markuu maadaha loogu yimaado ha ku dhawaaqo isagu